الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد baabu ma jaءa fi kasraة اxalf baab wuxuu u yahay waxa ku yimi fii kasraةi اlxalifi badnaanta dhaartu ay badan tahay oo bimacnaa la farabadyo dhaarta waxa ku yimi buu u baab yahay iyo wa qowli اllahi tacaala iyo hadalku ilaahay uu yihi macnihiisa ayuu u baab yahay waxfaduu aymaanakum waxfaduu ilaashada aymaanakum dhaarihiina ilaashada dhaarihiina ilaashada tafaasiir kala duwan baa lagu fasiray culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxfaduu aymaanakum waxaa looga jeedaa yani dhaartiina haddaaba dhaarataan idinkoo yani ku dambaabay kafaara gudha kafa kafaara gud la-aan ha ka tegina ee bimacnaa ka kafaara guda saa baa lagu fasiray waa ka waxaa kaloo lagu fasiray in la yidhahdo waxfaduu aymaanakum dhaartiina ilaashada bimacnaa dhaarta yaraysta oo dhaarta haddii la farabadiyo qofku wuxuu halis u yahay inuu ku dambaabo oo marka dambe waxa weeye dhaartii ay kaga kaga dhacdo meelo kale oo xinsi ama dembi ka yimaada ayaa suurowda saas aawadeed waxyaalaha wax lagu ammaano waxaa ka mida ruuxu inuu dhaar yar yahay shaacirku waa ku yidhi qaliilu lalaaya xaafidu lyamiinihi wain sabaqat minhu laliyatu burati hebel waa dhaar yar yahay buu yidhi oo bimacnaa aada uma dhaarto ma badsado dhaarta xaafidu liyamiinihi dhaartiisana waa ilaashadaa haddayba dhaartu ka soo baxsatana waa ka kafaaro gudaa ee seeda kuma daayo waa la baari sameeyaa ama wixii baa la fuliyaa ama waa laga kafaaro gudaa marka tafsiirka labaad marka lagu socdo ku saabsan dhaarta yaraysta oo ha farabadinina dee baabka uu sheikhu u baabaystay munaasib bay sidaa ugu tahay can abi hurayrata radia allahu canhu abi hureyre waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam waxaan maqlay waxaan maqlay baa abu hureyre yidhi rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam yaquulu xaala kownihi qaa'ilan xaalu odhanaayo alxalifu manfaqatu lisilca mamxaqat lilbaraka ahrajaahu alxalifu dhaartu manfaqatu lisilca yani silcada ama baayac mushtarka waxa badeecadda la iibinaayo way markaa bixisaa oo bimacnaa way xayaysiis way xayaysiisaa oo ruux markuu dhaarto waxaa loo qaadanayaa inuu waxa uu ku dhaartay sidaa inuu u jiro marka waxaa laga yaaba markuu yidhaha wallahi anigaba intaa iguma joogto markuu intaa iga sii oo yidhaha wallahi anigaba iguma joogto qofku waa ka xishoonaya inuu yidhaahdo dee waxa weeye yeelkadaa iga siiyo qofki uu yidhahdo khasaarow marka waxay noqonaysaa ama inuu ka dhaqaaqo ama intaa inuu ka siisto uu doonaayo ama intuu doonayo rabo inuu ka siisto labadu mid bay noqonaysa marka badeecaddii way socodsiinaysaayo waxay u yeelaysaa markaysagaa yani nafaaq ama rawaaj bay u yeelaysaa waa socodsiinaysaa mamxaqatu lilbaraka mamxaqatu lilkasab mamxaqatu lilkasab kasabkana waa tegsiinaysaa oo barakaday ka qaadaysaa waxaanay tahay masder miimiya waxaa loo dabdiyey manfaqatu lisilca mamxaqatu lilbaraka waxaa kaloo loo dabdiyey in la yidhaahdo munfiqat lisilca mumxiqat lilbaraka sidaana waa loo dabdiyey oo haddii la yidhahdo munfiqatun waxay noqonaysaa markaana ismu faacil in laga dhigay yani silcadii waa mid socodsiinaysa mumxiqatu lilbaraka barakadana waa baabi'inaysa mumxiqatu lilkasab baan ujeeda mumxiqatu lilkasab kasabkana waa baabi'inaysaa waxaa loo jeedaa barakaday ka qaadaysa akrajaahu barako wuxuu u qoraya ma jiraan calaa kulli xaal yani barakada inay tagsiinaysaa looga jeedaa kasabkay tagsiinaysaa waxaa looga jeedaa barakaday ka qaadaysaa akrajaahu bukhaari iyo muslim baa xadiiska soo bixiyey marka dhaartanna waxaa loo sii jeedaa weliba dhaarta beenta ah baa loo jeedaa waxaana ku soo arooray riwaayo imaam axmed soo wariyey oo sheegaysa alxalifu alkaadibu manfaqatu lisilca marka dhaarta waxaa loo sii jeedaa dhaarta beenta ah dhaarta barakada tegsinaysaana taasaa usii miisaan badan inkastoo bayca in sidiisaba lagu dhaartaa ayna fiicnay xadiis kale waxaa kusoo aroortay oo saxiixaynka bukhaariyo muslim inuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam fain sadaqaa wabayana burika lahuma fii baycihima wain kadabaa wakatama muxiqat barakatu baycihima yani labada wax kala iibsanaya khiyaar bay ku sugan yihiin waxaa xadiiskaa ku sugnay hadday labaduba run sheegaan oo wabayana ay caddeeyaan shayga ceebtiisa waxay isku doorsanayaan ama ay kala iibsanayaan wixii ceeble ceebtiisa ay sheegaan burika lahumaa fii baycihimaa iibkooda waa loo barakeeya yani shaygu hadduu ceeb leeyahay waxa uu ruuxu iibinayo ceebta inuu qariyaa uma banaana waa inuu ceebta uu leeyahay sheegaa ou yidhahdo maradu waa fasaqaysaa yani waxa weeye yani markaa saliidu cunaa ama markaa wax la mida gaadhigu ashyaada noocaas oo kale ceebta noocaya noocaasuu leeyahay waa inaanu odhan adigu iska eeg indhahaagaa ku macallina oo ceebta aanu isagu qarin waayo xadiis baa kusoo arooray nebigu inuu yihi sala allahu alay wasalam yani xalaal uma aha qof muslima qof muslima wax ka iibinaya oo ceeb ku og ceebtaa inuu qariyaa xalaal uma aha laa yaxilu limuslimin an yabiica musliman baycan yani fiihi caybun ila bayanahu xadiiska ibn maajah baa sunankiisa kusoo wariyay waana xadiis xasana xaafid ibn xajar casqalaani iyo albaniba waa taxsiiniyeen raxmat ullahi calayhim marka waxa weeye calaa kulli xaal waajib waxa ah shaygu hadduu ceeb leeyahay waxa uu iibinayo ruux hadduu ceeb leeyahay ceebtiisa inuu sheegaa waa waajib akrajaahu xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo saaray xadiiskan wa can salmaana salmaan waxaa laga soo wariyey salmaanku waa salmaan alfarisi shaarixa markaa kitaabka sharxa cabdiraxmaan ibnu xasan fatxu majiidka iyo quratulcuyuunka labada waa ku taradudaya oo wuxuu odhanayaa yani salmaanku ama waa salmaan alfarisi buu odhanaya ama waa salmaan ibnu caamir adabbi labada mid waa mid walba waa aqbali kartaa buu odhanaya laakiin waxa weeye masaadirta xadiiska soo warisay inaan u noqon baa laga yaabaa oo sidaas markaa waxa weeye agtiisa markaa mutayasara aynay ahayna u fududayn ayaa laga yaabaa xadiisku waxa weeye waa salmaan alfarisi baa laga soo wariyey tabarani baana fi lmacaajim halaaa mucjamu sagiirka iyo awsadka iyo kabiirka saddexda waa kusoo wariyey saddexdabana waa ku caddahay salmaanku inuu salmaan alfarisi yahay waxaa kaloo xusid mudan sheikha markaa shaarix ahi markuu xadiidka sharxaayo wuxuu soo arooriyey salmaan alfarisi salmaanu mina ahl albeyt yani salmaan anagu naga mid yahay xadiiskaasuu soo arooriyey waana ka aamusan xadiiskuna waa daciifun jiddan waa xadiis aad iyo aad u daciif ah waayo kasiir ibn cabdillahi ibn camr ibn cawf baa ku sugan oo abu dawuud iyo imaamu shaafici labadu markaa midba uu yihi midna uu yihi waxa weeye waa ruknu min arkaan alkadib midna uu yihi waxa weeye waa kadaab saas aawoodee waa daciifun jiddan aad iyo aad buu xadiisku daciif u yahay yani xadiiskaas waxaan ujeedaa salmaanu mina ahl albeyt baan ujeedaa وعن سلمان سلمان الفارسي وxa laga soo wariyay أن رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال رsuulka ilaahay yihi ثaلاثة laa يكلمهم الlah saddex ilaahay la hadli maayo hadalka la nfinaya waa hadal khaaص ah oo raxmadi ku jirto hadalkaasaa la diidaya lakin kalaamu twbiiki وataqriiع hadal dagaalis ah lama diidaayo ee kalaam raxmadi ku jirto ayaa laga laga tilmaamaya lagulama hadlaayo alaaatun laa yukalimuhum allahu saddex ilaahay la hadli maayo walaa yuzakiihim ilaahay ma nadiifinayo ma dahiraayo oo qurunka iyo nijaasta saaran dembigu waa qurun qurummada saaran ilaahay ka nadiifin maayo ka reebi maayo walahum yagu usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun waxanuujo ayaa usugnaaday ushaymiu zanin ka koowaad waxa weeye ushaymiu waa mid ciroobay oo zanin sinaystay yani ruux weyn oo ciro leh oo haddana sinaystay kaas ilaahay aakhiro eegi maayo aakhiro ilaahay markaa waxa weeye lama hadlaayo hadal u naxariisanaayo mana dahirayo ma nadiifinayo cadaab weynna waa usugnaaday oo aliima wacaa'ilun iyo mid faqiira caydh ah oo mustakbirun iskibrinaaya faqiir mustakbir oo markaysa waxaan haddana isagoo caydha kibraaya kaana waxa weeye ilaahay waa cadaabaya maalinta qiyaame lamana hadlaayo dembigiisa iyo qurunkiisana kama nadiifinaayo warajulu jacala allaha bidaacatahu iyo nin ilaahay meheradiisii ka dhigtay bidaacadu waa silcada iyo alaabta la iibinayo waa meheradda meheradba wuxuu ka dhigtay ilaahay oo siduu uga dhigtay laa yashtari ilaa biyamiini wax ma soo iibsanayo dhaartiis iyaday wehelisa mooyaane xaal axwaasha ka mid a waxba iibsanayo xaaluu yahay mooyaane murtabisan biyamiini dhaaruu ilahay ku dhaaray iyaday ku dhahantay mooyaane walaa yabiicu wax ma gadaayo ma sii iibinaayo ilaa biyamiini xaal axwaasha ka mida xaaluu dhaarta ilaahay ku lahan yahay mooyaane bimacnaa waxa weeye hadduu wax iibinaya iyo hadduu wax iibsanayaba ilaaba ilaa waa inuu ilaahay ku dhaartaa marka kaanahu inuu meheradiisaba ilaahay ka dhigtay kaasna ilaahay maalinta qiyaame lamana hadlo dembigiisa iyo qurunkiisana kama nadiifiyo cadaab xanuun kululna waa u sugnaaday rawahu abaraani oo xadiiska abaraani baa soo wariyey bisanadi saxiix sanad saxiixu kusoo wariy o xadiis saxiixa xadiis saxiixa wey waxaana ku sugan waciid ama goodi weyn ayaa ku sugan saddexdan umuuroodna waxaa laga qaadanaya inay tahay min kaba'ir dunuub dembiyada waaweyn inay ka mid tahay waayo dembiga waciid gaara hadduu usoo arooro waxaa laga qaataa inuu dembi kaba'ira yahay marka ka hore waxaa looga jeedaa waa ruux markaa weyn oo ciro leh oo haddana sinaystay bimacnaa waxa weeye ruuxu markuu dhallin yar yahay dee shahwadiisii baa badan saas aawadee waxaa dhici karta inay ka qaalib noqoto laakiin nin weynaaday oo dee shahwadiisii daciiftay haddana hadduu zine u dhaqaaqo waxay noqonaysaa ruux xunun inuu yahay ruuxaas oo xumaantu markaysaga ay ka tiro badan tahay ka kale wuxuu yahay waa ruux markaa faqiira oo mustakibiro haddana iskibrinaayo ruuxu hadduu madaxtinimo haysto ama xoolo haysto oo taajir yahay dee sabab uu ku kibraa meesha waaba taallaa iyadaan kibirku marnaba bannaanayn markaa ruux madaxtinimo haysta ama xoolo haysto qani ah haddana hadduu kibri waayo oo kibirkii iska ilaaliyo ruuxaasi waa ruux aada wanaagsan yani waxa weeye waa ruux imtixaankii ka baxay waayo qaaliban waxaa la yidhahdaa xoolaha iyo madaxtinimaduba iska daa dadku waxaynay ku aqoonine waxay ka soo saaraan qofku waxaanu isagu isku aqoon dabeeco aanu islahayn adigaa leh ayaa xooluhu markaa ka soo saarayaan hadduu xoolaysto ama madaxtinimada ka soo saaraysaa waxaanu isagu iska aqoon baa ka soo baxaya iska daa waxaan dadku ku aqoone laakiin ruuxu hadduu faqiir yahay oo isagoo caydha haddana kibro dee ruuxaasi waxa wey waa ruux xumaantiisu aad iyo aada u badan tahay yani xumaantu mutaasil ay ku tahay oo asal ay ku tahay xumaanta uu xun yahay markaa saas aawadeed waciidkiisa ama goodigiisu waa kasii weynaaday ruuxii qaniga ahaayee kibray ee waxhaystay isagoo isagoo waxhaysta kibray iyo ruux isagoo faqiira kibray waxaa dembi weyn ruuxa isagoo faqiira kibray ka saddexaad ee lagu lagu daray ee saddexa laga dhigay waxa weeyaan waa nin waxa weeye shay kasta ilaahay ku dhaaranaya hadduu wax iibinayo iyo hadduu wax iibsanayo baycba uma go-aayo iibuu wax iibiyaa ilaa uu dhaarto ama run ha ku dhaarto ama been ha ku dhaarto ta noocaasina waxa weeye waa midaan markaa waxba fiicnayn weeye marka dhaarta waa in la yaraystaa waayo mar kastay dhaartu yar tahay qofku inaanu ku dambaabin waa u dhow yahay laakiin dhaartii hadduu badsado oo qofku caadaysto dhaarta dee marka dambe waxay kaga dhacaysaa meelo aan munaasib ahayn waxyaalo beenoo marka dambe ku dhaaranaya isma ilaalin karo wa fi saxiixi waxaa ku sugan bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan can cimraana waliba khaasatan riwaayadan markaysagaa muslim waxaa la gaara bukhaari baa la gaara laakiin xadiidka asalkiisa muslimna waa soo wariyey wa fi صaxiixi صaxiixa waxaa ku sugan yani bukhaari can cimraana ibni xusaynin cimraan oo ina xuseyn uu ka soo wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi khayru ummatii qarnii ummaddayda waxa ugu khayr badan qarnigayga ayaa ugu khayr badan uma aladiina yaluunahum dabadna waxaa ku xiga xagga khayrnimada iyo fadliga aladiina kuwii yaluunahum kusii xiga yacni qarniga labaad uma aladiina yaluunahum dabeedna waxaa kusii xiga kuwa kusii xiga xagga wakti ahaan kusii xiga qaala cimraanu cimraan ibnu xuseyn wuxuu yihi falaa adri ma garanaayo adakara bacda qarnihi maratayni aw halaaan ma wuxuu sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam qarnigiisii dabadeed ma wuxuu sheegay ma laba qarni buu sheegay mise saddex qarni buu sheegay taa ma kala garanaayo bui hadda ma kala saxaayo yani qarniga hore markuu sheegay ma laba goor buu uma aladiina yaluunahum yidhi mise saddex goor buu uma aladiina yaluunahum yidhi ma kala saxayo buu uma ina bacdakum intaa dabadeed waxaa idinka dambeeya qawmun dad baa idinka dambeeya yashhaduuna walaa yustashhaduun kuwaasoo la markaa yashhaduuna markhaati gelaaya oo markhaati kacaaya walaa yustashhaduuna aan la markhaati weydiisanayn oo noo markhaati kacaan la odhanayn iyagaan markhaatiba la weydiisan bay la horanayaan markhaatiga wayakuunuuna waxbay khiyaamaynayaan walaa yu'tamanuuna lama aaminaayo waxba laguma aaminaayo wayandiruuna waa nadrayaan nadar bay ku nadrayaan walaa yuufuuna ma oofinayaan oo nadarkii ma fulinayaan wayadharu fiihim waxaa dhexdooda ka muuqanaya asimanu yani markaa buurnaantaa ka muuqanaysa simanku waxa weeye waa naaxista la naaxo ayaa markaa la yidhahdaa bimacnaa taasina waa kasoo ifbaxaysaa oo aad iyo aad bay u naxnaaxayaan baa laga tilmaamaya marka xadiisku waxa uu tilmaamayaa saddexda qarni ee khayrka badnaa uu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam saddexda qarni uu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam ee khayrka badnaa alquruun almufadala la yidhaahdo saddexdaasuu sheegaya waana kuwa la yidhaahdo salafka oo salaf waa saddexdaa qarni baa la yidhahdaa ummaddana waxa weeye iyaga ugu khayr badan marka saddexda qarnima waxaa looga jeedaa xagga ummadda miyaa laga tilmaamayaayo dadkii waxa weeye isku waktiga ahaa inay waxa weeye dhammaadaan oo isku faca ahaa ay wada dhintaan oo aan qofna ka hadhin qarnigu markuu dabar go-ay masaasaa looga jeedaa mise xagga waktigaa laga tilmaamayaayoo qarnigu waxaa laga tilmaamayaa zaman ama wakti baa lagu xadidaya bacdulculamaa waxay yidhaahdeen waxaa laga eegayaa xagga dadka oo waxaa looga jeedaa dadkii isku kacaanka ahaa inay wada dhintaan oo aan cidi ka hadhin taasaa looga jeedaa marka calaa haada marka saa lagu socdo waxay noqonaysaa qarniga koowaad asxaabtii rasuulka sala allahu alayh wasalam qarniga labaadna taabiciinta qarniga saddexaadna atbaacu taabiciinta qowlka labaad wuxuu yahay in la yidhaahdo qarniga waxaa laga eegaya xagga zamanka ama muddo ayaa lagu qiyaasayaa marka la yidhaha muddaa lagu qiyaasayaana culamadu waa isku khilaafeen muddada qarniga la yidhahdaa waa intee qaar yidhaahdo waa afartan sano qaar yidhahdo waa lixdan sano qaar ka sii badiya laakiin calaa kulli xaal sida raajixa ama qawiga waxay tahay inuu qarnigu yahay boqol sano sida qawiga ama raajixi waxay tahay inuu qarnigu boqol sano yahay waxaana u daliila xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyey inuu nabigu sala allahu alayh wasalam inan u duceeyey oo yidhi cish qarnan qarni noolow facaasha mi'ata sana markaasuu inankii wuxuu noolaaday boqol sano xadiidkaasi wuxuu daliil u yahay qarnigu inuu boqol sano yahay marka saddexda qarni waxay noqonayaan saddex boqoloo sanoay noqonayaan oo hijradii nebiga sala allahu alayh wasalam laga soo tirinaayo saasay noqonayaan sida kale marka lagu socdo saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta la yidhaahdo quruunta saddexdii waa asaxaabta taabiciinta atbaacu taabiciinta marka la yidhaahdana way ka yaraanaysaa intaas waayo xaafid ibn xajar casqalaani kitaabkiisa fatxulbaariga waxa uu ku sheegay ruux atbaacu taabiciinta la garanaayo oo laba boqol iyo labaatankii hijiriyada soo dhaafay ma jiro taabicu taabicigii ugu dambeeyey laba boqol iyo labaatan markay hijiriyadu tahay intaynu garanayno ayuu markaa ku dhintay marka calaa haada waxay noqonaysaa saddexda qarni in looga jeedo yacni muddadaas in looga jeedo iyaday weliba jiraan dadaan atbaacu taabiciin ahayn oo muddadaa gudahooda dhintay oo noolaa oo uu ka mid ahaa imaamu shaafici laftiisu imaamu shaafici atbaacu taabiciin ma ahayn waayo ruux taabiciya ma arkin waayo ruux taabiciya imaamu shaafici raxmat ullahi calayhi ma arkin laakiin raggii ay isku gedaha ahaayeen qaar atbaacu taabiciin waa jireen laakiin isaga uma suuro gelin inuu markaa taabici inuu arkaa uma suuro gelin saas aawadeed taabicu taabici ma aha muddadaa gudaheedaanu dhintay oo laba boqol iyo afar markay hijiriyadu ahayd ayuu imaamu shaafici raxmat ullahi calayhi dhintay marka calaa kulli xaal cimraan ibnu xusein waxauu yidhi ma kala garanaayo ma laba goor buu sheegay qarniga yani uma aladiina yaluunahum uu yidhi qarniga qarnigiisa dabadeed dabadii mise saddex goor buu sheegay ma kala garanaayo haddii la yahay saddex goor buu sheegayna waxay noqonaysaa in afar qarni ay noqoto laakiin riwaayaadka kale ee jasminaya ee caddaynaya ee aan shakiga ka marani waxay ka dhigayaan quruntu inay saddex yihiin qurunta khayr ka badani inay saddex yihiin yani qarnigii waxa weeye hore ka labaad iyo ka saddexaad saddexdaa inay yihiin saddexdaas inay yihiin bay tilmaamayaan marka ariiqoodii inaynu raacnaana laazim bay inagu tahay ariiqii saxaabada iyo ciddii salafka ahay oo ariiqoodii raacday inaynu ariiqoodii u noqonno oo raacno oo diinta u fahanno siday u fahmeen waajib bay inagu tahay waayo waa sabiilu lmu'miniinkii waman yushaaqiqa arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannam wasaa'at masiira marka sabiilumuminiinka in la raacaa waa waajib waatuu rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam calaykum bilamri lwal arrinkii hore laazima oo bimacnaa u noqda xadiiskuna waa xadiis haabita dabaraani baa awsadka kusoo wariyey wuxuu sheegay nebigu sal allahu alayh wasalam qarniyadaa dabadood waxaa soo bixi doona dad markhaati kacaaya iyadaan la markhaati gashan waxaa loo jeedaa been bay markhaati furayaan waayo ruuxu isagaan markhaatiga ruuxu isagaan la odhan noo markhaati kac inuu markhaati kacaa waqtiyada qaarna waa fiicnaanaysaa waqtiyada qaarna ma fiicna waxaa soo arooray xadiis kale oo tilmaamaya shuhadada ama markhaatiyada waxaa ugu khayr badan aladiina yashhaduuna min qabli an yustashhaduu kuwa markaa markhaati kacaya yagaan la markhaati gashan ka hor kuwaasaa markhaatiyada ugu khayr badan xadiis kaloo sheegaya inay cidda markhaati kacda ugu shar badan yihinna waa jiraan marka culammadu waa kulmiyaan waxay yidhaahdaan ruuxan xaqa leh ee garta wata haddii uu markhaatiyo cid u markhaatiyaba aanu ogeyn oo aanu docyo dareedba ka haynin qisadiisa wax ka warqaba haddii lagu yidhahdo yaa kuu markhaatiya uu yidhahdo anigu cid ii markhaatiya garan maayo ama ma hayo ruuxa caynkaas ee yidhahda anaa u markhaati noqonaya ee xaqiiqadu siday tahay ogaa oo sidaa uga warramaa wuxuu noqonayaa lagu xambaarayaa khayru shuhadaa'i markhaatiyada kuwii kii ugu khayrka badnaa laakiin ruux isagoo waxa weeye markhaatiya haysto oo markhaatiyadu balli balli u yihiin ruuxa soo nagnag yidhaahda ee yidhaahda anaa u markhaati kacaaya isagoo markaa weji ama magac kaga doonaaya ama uu xoolo kaga raba kaasi markhaatiyada waa kii ugu sharka badnaa waa kii markhaatiyada ugu sharka badnaa weya sifaatkooda waxaa ka mid a dadkaa dambe soo bixi doona waxbay khiyaamaynayaan oo lama aamini doono waana markaa arrin mushaahada labada arrinba markhaati beenaadii baa fara batay khiyaamadii baa badatay waa nadrayaan ma oofinayaan yani nadarkana haddii la nadro waa in la oofiyaa ilahay mu'miniinta wuxuu ku ammaanay yuufuuna bnnadri wayakhaafuuna yawma kana sharuhu mustatiira nadarkay oofinayaan baa layihi nadarka la oofinayaana waa nadarka aan macsida ahayn waa nadru aaca horaynu usoo maray wayadharu fiihim siman arrin baa la isweydiin karaa ruux ikhtiyaarkiisa wax ku xidhan ma aha inuu markaa waxa weeye naaxo ama buurto waa arrin yani ikhtiyaarkiisa iyo doorashadiisa ka baxsan marka ficiladii xunxumaaya qofku uu samaynaayey sidee loogu daray waxaa ka soo ifbaxaya yani naaxista iyo buurnaanta sidee taa loogu daray oo way naaxnaaxayaan taa jawaabteedu waxay tahay waxaa loo jeedaa sababtii lagu naaxayey ayay iyagu markaa ku dadaalayaan oo aad bay markaa u doonayaan inay naaxaan saas aawadeed cunto badan bay isku gurayaan si ay u naaxaan naaxistana waxa weeye dadka qaarkood waxay isaga tahay waxa weeye iska hidday isaga tahayoo isagaan wax naflaba cunin ba waxaa laga yaabaa inuu naaxo dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa naaxitaanka inay ku keeneen waxay isku gurayeen haday soomaalidu yidhahdaan cunta buuran meeshay gashaana buuran yani waataysaa yidhahdaan marka waxaa loo jeedaa iyagaa aada ugu dadaalaya si ay isu naaxiyaan markaasay wax badan isku gurayaan si ay u naaxaan taasaa laga tilmaamaya waana calaamad baa looga jeedaa adduunyada siday uga daba dhaceen bay calaamad u tahay oo yani amaaradun baa laga tilmaamayaa qofku wuxuu ku dambaabayaa waxa weeye ma hadduu xaaraan iyo ashyaadaa cuno ayuu markaa ku dadaalaya ayuu ku dambaabaya ayuu ku dambaabayaa taas baa looga jeedaa wa fiihi waxaa kaloo ku sugan صaxiixa bukhaari iyo muslim can ibni mascuudin cabdillahi bn mascuud iyadoo laga soo warinayo ana nabiya sala allahu alayh wasalam ee nebigu qaala uu yidhi khayru nnaasi dadka waxaa ugu khayr badan qarnii qarnigayga uma aladiina yaluunahum dabeedna waxaa ku sii xiga kuwa ku sii xiga xagga fadliga iyo khayriyada waxaa kaga xiga kuwa xagga waktiga kaga xiga ee ka dambeeya uma aladiina yaluunahum dabeedna waxaa ku sii xiga kuwa ku sii xiga xagga khayryada waxaa kaga xiga kuwa zaman ahaan uga xiga uma aladiina yaluunahum sheikhu wuxuu soo arooriyey yani xadiiska cabdillahi bn mascuud oo ka dhigay waxa weeye in afar qarni oo majzuuma oo la jasmiyey inay tahay mase aha xadiiska cabdillahi bn mascuud waa saddexda qarni ayuunbaa jasminayaan saas aawadeed ziyaadada markaysagaa uma aladiina yaluunahum bukhaari iyo muslim kuma sugna bal afili maayo inay asaxday uma yajiu qawmun intaa dabaed waxaa iman doona qolo tasbiqu shahaadatu axadihim yamiinahu qoladaasoo ay ka hormarayso oo ay ka dheeraynayso shahaadatu axadihim midkood inuu markhaati kacaa waxay ka hormaraysaa yamiinahu dhaartiisa wa yamiinuhu dhaartiisuna waxay ka hormaraysaa shahaadatahu markhaatigiisa yacni dhaartiiyo markhaatigaba waa la horanaya yani si aynan ugu aaba yeelaynin ayaa laga garanaya wa qaala ibraahimu ibraahim nakaci wuxuu yidhi taabiciintu ka mid ahaa min siqaari taabiciina kaanuu yadribuunana waxay ahaayeen aabbayaashayo yadribuunanaa qaarna garaacay ahaayeen cala shahaadati markhaatiga nagu garaaca markhaatiga waa nagu dili jireen walcahdi ballankana waa nagu dili jireen wanaxnu siqaarun annagoo yaryar taasna waxay tilmaamaysaa tarbiyada siday ugu dadaali jireen ayay tilmaamaysaa oo yani ay dooni jireen in ugu leeyaan yani markaa sharciga camalfalkay ku camalfalayaan ugu rabeeyaan oo ugu barbaariyaan waktigaa dhacay halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk